إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeena warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey in lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay magaalada ceelbaraf ee walaayada shabeellaha dhexe waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dhambaal u diray ciidamada dowladda federaalka isagoo siiyey fursad ay uga soo bixi karaan dowladda federaalka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo jiireen askarta dowladda federaalka ee joogay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro xooggan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo ka dhaca muqdisho dowladda federaalka ayaa canshuur xaddaaf ah ku soo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooye iyadoo guri walba lagu soo rogay inuu bixiyo lacag boqol dollar ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay dareemayaan amni darro baahsan isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu doonayo muddo kororsi موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey in lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay magaalada ceelbaraf ee walaayada shabeellaha dhexe tafaasiil ku aadan warkaasi waa kan maxamed qaasim sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey in lagu jebiyey dagaala ka dhacay duuleedka ceelbaraf askarna looga dilay dagaaladaasi maalintii shalay dagaalo culus ayaa waxa ay ka dhaceen duuleedka degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo weerar kusoo qaaday degmada sargaal ka tirsan ciidankaas ayaa waxa uu xaqiijiyey inay ku jabeen dagaaladii shalay ka dhacay duuleedka ceelbaraf islamarkaana looga dilay saddex askari oo iskugu jira maleeshiyaadka taabaxsan dowladda federaalka iyo kuwa bangaraf ee uu maraykanku tababaray waxa uu intaa ku daray in ay mucjiso ka haysato dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababta ay dagaalada ugu jabeen ayuuna ku tilmaamay inay tahay xeelad military waxaana joognaa hadda albarafka wax yar oga isku muquudama ciidan waa yar kusoo baxeen barxadda saboo banaanka jooga waxaa la dhalimaa liida walaalo waa mucjiso ilaahay ummadaan kusoo intixaamaya aan nahay waa dagaal xoog laada waa khasaaro waa jirtaa dhimashadii dhaawac waa jirta waa dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jira dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jirtaa sargaalkan hadalkiisa ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda federaalka ay ku jabeen dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka shabeellada dhexe iyadoo xusid mudan tahay in qaar badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda ay iska diideen in ay dagaalka galaan kadib markay arkeen xaqiiqda meesha ka jirta oo ay u caddaatay in aan laga hortegi karin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa qabsanaya deegaana hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dhambaal u diray ciidamada dowladda federaalka isagoo siiyey fursad ay uga soo bixi karaan dowladda federaalka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan faahfaahinta qodobkaasi waxaa soo jeedinaya cabdifitaax faarax sheekh yuusuf sheekh ciise kabagudukada waaliga gobolka shabeellaha dhexe ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta al-shabaab uga warramay weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka oo shalay iyo maalintii xigtayba ka dhacay shabeellaha dhexe mar uu ka hadlayay weeraradaasi ayuu yidhi in ciidamadoodu ay godadka ugu daateen ciidamadii isku dhafka ah ee dowladda wuxuuna xaqiijiyey inay jebiyeen gulufkii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaanadii laga xoreeyey waaliga ayaana xaqiijiyey in deegaanadii shalay lagu dagaalamay ay gacantu ku hayaan ciidamadii isku dhafka ahaana cidi ka harin ayna ka firxadeen hareeraha deegaanadii kuna laabteen halkii ay ka soo duulaan tageen iyaga oo rabay inay gudaha u galaan deegaanada si ay isugu sabiraan wuxuuna ciidamada dowladda federaalka ugu baaqay inay fahmaan shaxda ay siyaasiyiintu ku wadaan oo ay ku dheelayaan ciidamada si ay xaabada uga dhigtaan wuxuuna tusaale u soo qaatay shuute hadal uu jeediyey ciidamada isagoona ugu hanjabay xabsi iyo dil midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ah ciyaalkan murtadiinta ah ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsigaa aa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysanna shuuta dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slavero asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo baasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceelhareeri lagu tumaayo ee inta u laqaata sida xoolo godadka lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga inoo yimaadiin si kastaba ha aatee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacaya dagaallo aad u xooggan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaana wada howlgallo dardar ku socda wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo jiireen askarta dowladda federaalk ee joogay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe warkani waxaa sii ambaqaadaya cali aadan xasan xundubey wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay deegaana muhiim ah oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay baaritaano ku wadaan sababaha u suurtageliyey arrinkaasi ninkan oo hadda taageersan dowladda federaalka ayaa si qaldan u sharaxay xaaladda gobolka isagoo tilmaamay in deegaano weli ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku sheegay inay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka wuxuu fashilka haysta ciidamada dowladda federaalka ku sababeeyey qalqal iyo cabsi soo wajahday kadib markii ay heleen fariimo noocaas ah isagoo intaa ku daray in la baarhiyo cidda fariimahaas u dusisay ciidamada horta waxaa jira maalmahan xero taraar waxaa aniga u aqaano xero taraar oo ah meel in lasoo jabsado ayadoo meeshaasi marka sida dadku dagaal markii lagu jira waa la yaqaanaa oo waxaa imaanaysa mararka qaar in xero taraar meel ka soo baxo marka waxaa jirta xero taraar ay sameeyeen nimanka argixisada ah oo ay goobaha qaar ku soo xero taraareen laakiin goobihii ay soo xero taraareen waxaan ka warqabnaa oo maanta hadda xogta ugu dambeyso aan helayna ay sheegaysaa in laga hortegay oo ciidamada oo meelihii ugu dambeeyo hadda ay soo galeen badankooda in dib looga qabtay ceelbaraf oo kaleeto ayaa hadda warkeeda helayaa in la qabtay oo meesha ugu meesha ugu muhiimsan istaraatiijikale marka la fiirsho meesha la yidhaha ceel cali axmed sidaasoo kaleeto iyaduna kor jirta waa dhacaysaa mararka qaar in meelo dabacay si kastaba ha ku timaado meelo dabac ka dhacay in lasoo tarxela taraar waa imaanay walow ay jiraan oo shakigaas uu jiro inay jiraan dad fariimo loo soo dhiibayo oo fariimo aan habooneyn oo khalkhalgelin iyo ciidan cabsiis iyo loo soo dhiibaya in ay jiraan oo taas lafteedana ay jiraan weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay gobolka shabeellada dhexe kadib ciidamada dowladda federaalka waxaa soo wajahay jahawareer xoogan ciidamadu waxay la kulmeen qalqal iyo kala dambeyn la-aan taas oo saameyn ku yeelatay howlgalladooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xiriir ah ku qaaday saldhigyada iyo fariisimaha ciidamada dowladda federaalka taas oo keentay in ciidamada dowladda federaalka ay ka cararaan deegaano muhiim ah warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in hogaanka ciidamada dowladda federaalka uu weli ku mashquulsan yahay qiimeynta khasaarihii kasoo gaaray weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro xoogan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalk oo ka dhaca muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya farxaan cali war qoraal ah oo lagu daabacay webka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa looga digay suurtagalnimada weeraro ka dhaca gudaha caasimadda muqdisho kaasoo beegsada xarumo muhiim u ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka safaaradda maraykanka ayaa uga digtay dadka ameerikaanka ah ee ku sugan muqdisho weeraro waaweyn ayna suuragal tahay in waayadana soo aadan magaalada muqdisho ay martigeliso weeraro waaweyn kuwaasoo ka dhaca xarumaha iyo baraha ciidan ee muhiimka u ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha ku sugan dalka waa siday hadalka u dhigeen waxay sidoo kale intaa ku dartay digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho inay suuragal tahay inay dhacaan weeraro afduubasho ah oo loo geysto dadka shisheeyaha iyadoona ka codsatay dadka ameerikaanka ah ee jooga soomaaliya inay xaalad feejignaan ah galaan aadna ula socdaan abdhaytka la xiriira xaaladda amni ee soomaaliya digniintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalooyin ka mid ah dalka sidoo kale dhowaan duqaymo ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee muqdisho xilli uu ka soo degayay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed dowladda federaalka ayaa canshuur xaddhaaf ah kusoo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooye iyadoo guri weliba lagu soo rogay inuu bixiyo lacag boqol dollar ah qodobkani waxaa halkan kasoo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin dowladda federaalka ayaa weli wada olole ay lacag ku sameynayso iyadoo gacan togaalaysay meel walba shalay iyo daraad waxaa magaalada afgooya loo soo diray ciidan bulshada handada oo isugu jira militari iyo sirdoon kuwaasoo qoys walba u sheegay in lagu soo rogay lacag boqol dollar ah canshuurtan ayaa lagu soo beegay xili lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhanka kalena lagu jiro xilligii jiilaalka iyadoo bulshada afgooya intooda badan noloshoodu ku xiran tahay xoolaha iyo beeraha guri walba iyadoo aan loo eegin dadka degan inay faqiir yihiin iyo inay hodan yihiin ayaa lagu amray inay bixiyaan lacagta waxaana ay goobjoogayaal magacooda u qariyay sababo ammaan ayaa noo sheegeen in dad ku dhow boqol qof xabsiga loo taxaabay markay awoodi waayaan inay lacagtaasi bixiyaan hadda kadeedkan waxa uu ka socdaa xaafadda dhagaxtuur waxay leeyihiin xaafadaha kale waan u soconnaa waa la yaaban yahay horey ganacsigeena ayaa canshuur loogu soo rogay khudaar xamar lama geyn karo waa khasaaro haddana gurigii iyo lafihii ayaa laisugu yimid walaalow sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay hadday dhulka oo dhan qabsan lahayd inay canshuuri lahayd xoolaha iyo beeraha balse waxaase hortaagan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay dareemayaan amni darro baahsan isagoo xasan sheekh ku eedeeyey inuu doonayo muddo kororsi xildhibaan cabdilqaadir jaylaani oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa isagoo waraysi bixinayey waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee ay wajahayaan iyo dardarta dagaal ee ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowaan dagaal kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii amniga ee dowladda federaalkana uu haweenba guri seexdo cabsi aawadeed waxa uu dhanka kala sheegay in doorasho qof iyo cod ah aysan qaban karin dowladda federaalka hadalkaasina uu yahay mashruucuu xasan sheekh ku doonayo muddo kororsi
inaan ka qaban karnaan muujinay ma ahan keliya waxaan rabnaa siday oga qaban karaan annagu waxaan ognahay xaaladda amniga meesha ka jirtaan ognahay wasiirka amniga oo joogay isbuuciyo laba isbuuciyo waa wax ka yar meesha joogay habeen walba guri buu ku hoyanay oo isaga oo u baqahayo amnigiisa isagoo u baqahayo ayuu habeen walba guri ku hoyanay ma doorasho qof codaa la qabanayaa ayadoo balcad ay ay ay ay shabaab maalin dhaweyta ay qabsadeen balcad intay u jirtaa magaalada muqdisho intay u jirtaa masaafo aada iyo aada u dhowey waxa loo socdo ee loo durbaantumahayo ee dowladdu ay u socoto wax kale ma aha waa muddo kordhin waktigeeda laga soo hormariyey oo la rabo in shaati sharci oo been ah in loo sameeyo annaguna waxa aan diidanahay waa taas madaxweynaha mandateki la siiyey waxa uu ku qaban waayey mandate uu kordhistay waxba kuma qabanayo waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee sheegaya in howlgallada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe aan ahayn kuwa ay hor istaagi karaan ciidamadooda saacado ka hor ayay ahayd markii sahal cabdulaahi cumar oo ah taliyaha lugta ee dowladda federaalk oo socdaal ku tagay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagoona sheegay inaanu gacanta ku haynin wax ciidamo ah oo dagaalama loona baahan yahay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula dagaalamaan shan shan iyo toban toban dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waanaga intaa